inta wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab in la bedelo xeeladda dagaalka ayaa waxay ka dambeysay kadib weerarkii lix iyo labaatankii bishii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada coosweyne weerarka ayaa waxa uu sabab u noqday in ciidamada dowladda ay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka haddaba waa maxay xeeladda cusub ee dowladda ay ku dagaalgalayso ma laga yaabaa in wax badan ay iska beddelaan sida hadda uu dagaalka ku socdo toddobaadkii hore magaalada maxaas waxaa shir kula qaatay madaxweynaha soomaaliya xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo isugu jira dadka ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo galgaduud in meel laga qabsaday al-shabaab haddana dib looga baxo maxay u dhiman kartaa kalsoonida dadka deegaanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan waxaan ku faaqidaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkan waxay ugu marti ah xildhibaanad faa-ise maxamed jayte oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada maxaas korneel nuur xasan guutaale guddoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyo cismaan barre maxamed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle kana mid ah siyaasiyiinta deegaanka marka hore barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo ku saabsan arrimaha dagaalka al-shabaab ee gobolada dhexe waxaan hadalka siinayaa xildhibaanad faa-iza
aniga ciidan oo beeleed oo mushaar loo qoraayo horta kama warqabo cidda sheegtaa weydiinayay laakiin dagaalka inay beeluhu muhiim u yihiin horena waa loo tijaabiyey haddana waa la ogyahay dagaalkuna isagoo meel fiican maraayo waagi hore madaxweynaha waa waxaana lagu waday dadka dagaalka hiiraan ka bilowday dadka deegaankaa waday dowladduna waa garab taagnayd in waa laga leexiyey waddadii waagaasoo waxaa la yiri dadka qaar ah waxay iska isu sheegeenay dheheen qabiilka iyo abaabulka iyo looma baahna wixiina hadda waa la arko waa lasoo tijaabiyey inay soconaynin dagaalka qabiilka iyo deegaanada dadka deganna muhiimu u yahay dagaalka kaas in lagu laabto waa laisku wada afgartay shacabka iyo dowladda iyo dadka dagaalkaa danaynayo dhanna waa ogyihiin inay sax tahay laakiin meel maleeshiyaad lacag lagu siiyaa laleeyahay ana ma ogi
waa mahadsan tahay xildhibaan faa-iza haye cismaan barre guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle bal xeelada cusub ee la leeyahay waxaa isbeddel lagu sameeyey qaabkii dagaalka ee lagu wajahaya al-shabaab iyo aragtidaada
marka nimankan argagixisada ah waa niman maxay aheeda jabhada waa niman aada iyo aada muxuu ahaayey dalkan iyo dadkan muddo dheer murtaxaa ka qabsaday waxaa muhiima marka in la helo dad dad u dhashay deegaanka oo deegaanka ayaka xanuunsanayo oo dhulka yani ishaar u leh oo runtii hirshabeelle gobolka hiiraan dagaalkan uu ka bilaawday wixii waxtarka weyn sameeyey waxay ahaayeen macawisleyda doorkooda iyo muhiimadda ay leedahayna waa la arkay meel ay macawisley qabsatay oo argagixisa laga saaray yiri ka baxeenna ma jirto argagixisadana waxaa keliya waxay ka baqaan waxaa weeye waa dadkaas macawisleyda runteeda marka waxay leeyihin ciidamada dowladda haddii maasha qabtaan waxay leeyihin xeryahooda u laabanaya laakiin dadka shacabka ma laabanayaan marka aniga fikirka anga waxay tahay wax xeelad u waasan xeerdaas
guddoomiye waa mahadsan tahay waxaan markiisa siinayaa corneel nuur xasan guutaale guddoomiyaha degmada ceelbuur bal waa dhegaysanaysay labada xubnood ee kaa horeeyey iyo aragtidooda bal adiga dhankaada sidaa u aragto qorshuhu marba heeruu soo maray laakiin waxaad moodaa heerkii ugu wanaagsanay in mar dhexal la haleelay haddana maaragtay la dabciyey oo sababo ay yimaadeen sida macnaha dad ku sheekeeyeen in xoogaa abaabuladaas beelaha dhib kale looga baqay anigu hadda cid dhibaan uga baqaynaa jirna ma arag laakiin xoogaa yar isbedela way jireen rumahaantii ciidamada deegaanku waxay u ahaayeen ciidanka xoogga dalka ayay u ahaayeen miinabaar iyo iyo iyo intelligency iyo wax walba ayay u ahaayeen meel kasta oo ciidamada deegaanku galaana ciidanka xooga dalku waxaa ahaay awooddi iyaga lagu xoojinayo ayuu ahaa waa la bedelayo ciidamada xooga dalka ayaa maaragtay rubahaantii markii dambe awoodda lahaa hadde ciidamada aweerow de ciidamada rag badanaa hogaamiya oo ninba nuuc yahay ciidamada laftirkooda muhiimadda waxay ku ahayd in loo soo xoro dadka jiidda dagaalka loo dila in lasoo xoro anigaan kula hadlaya aniga waxaa kamid ahaa raggii waxa qabtay cadow ka saaray waxa ka tegey dac qabtay ninka la yidhaahdo haddana ceelbuur qabtay intaas jeex ayaan kamid ahay laba sargaalaa wadatay ciidanka oo laba korneyla cayduruus iyo ismaaciil cabdimaalik labada korneyl waxaa la dhihi karaa dadkii waxay ahaayeela la dhihi karaa dadkii geesinimada soomaaliya lagu tilmaami jiray shaqada ay qabteen iyo iyo iyo oqoonta ay ulahaayeen khibradda ay lahaayeen haddii rag sidaasa aagaga loosoo coli lahay ciidamada xooga dalka oo jiidaha laga baxay rag sidaasi hogaaminayeen waxaan aaminsanahay inaanay bixin oo aan laba baxeen oo dagaal kale lagu guuleysan lahaa innaga waxay ahayd qaabka ay ku galeen saraakiishaas anigu waa la socday anoo ciidamo deegaanka hogaaminaya hase ahaatee oo hadda military ahaan ku shaqaymayna ciidamo deegaankaan hogaaminaya hase ahaatee waxay ahayd tatig oo oo ay ciyaaraan dawladaha waaweyn oo maaragtay ciidamada dalaayadaha ku boodane annagu waxaan ahayn ciidamada dalaayadaha ku boodoo kale dhuljeexaan ahayn cirka kuwaanaan imaan laakiin dhulkaan kunimi inaan cadowga taliskiisi qabanno oo xarunta aan qabanno dan hareeraha nala ka fadhiyey laga soo galo annaguna aan difur u noqono oo aan gudaha laftirkeeda iskama fadhinayna aan la shaqayno oo aan maaragtay aag walba oo oo oo xoog culays lasoo saaro aan maaragtay gadaal kasoo caburinay ahay ma suuro gelin aagagii kale ayaa rag sidaasa loo xulin horta anigu waxaan leeyahay mid waxaan leeyahay hadda haddii loosoo laabtay oo hadda ciidamada deegaan korka ayaan mar waliba waa xil guusha ciidanka xoogga dalku muhiimadii uu leeyahay uu shala lahaa oo isaga ayaa maaragtay muhiimadda iskale ciidamada deegaankuna waxay ahaayeen kuwa muhiimad gaar oo iyaguna deegaanka ku saabsan leh mana dhici jirin in laga baxo meel ay soo galeen waxaan leeyahay jiidaha kale ragga saraakiisha loo dirayo ceel xaashi nin baa ka cararay oo soo galay ninka la yidhaahdo budbud waa laga cararay meesha la yidhaahdo waa laga tegey ceel dheer caws weyne waa laga tegey aadayabaal caws weyne wixii ka dhacay waaba la ogaa aadayabaal iyo maaragtay ayaaba khatar galay aan dhihi karaa mudxa waa laga baxay meesha la yidhaha galqoryaale waa laga baxay annagii sidii ciidamada dalaayadaha ku gooda ay taliska u qaban jireen markii aan u qabanay hareerihii lagasoo soco waayey annaga amar oo ilaa heer madaxweyneha ayaan kusoo baxnay aniga iyo saraakiisha ciidamada hogaaminaysayba waxaa la dhihi karaa marka qaabkaas inaanay mar damba dhicin ciidanka deegaanku mar walba waa muhiimad inuu horkacana xaqu u leeyahay mana la bixi doono hilibkaa sida aan aaminsanahay
waa mahadsan tahay cornel nuur guutale xildhibaanad faiza marka la fiiriyo isticmaalka in ciidamada deegaanka laga hormariyo ciidankii militariga soomaaliya dhinaca waxbay qabanayaan marka aad tiri marka laga reebo ma jiraan waxyaabo kale oo kuu muuqdo oo caqabad ah oo ka iman kara shabaab wadanka caqabad uga daran oo imaanaysa ayaga inay jirto ma ogi laakiin haddii shabaab caqabad ka daran ay jirto qofka dhehaysa ayadaa laga rabaa inay sheegto cornel guutaale makuu muuqataa caqabad kale inay imaan karto mar haddii ciidankii dowladda la yidhi ha ka hormaraan ciidamada deegaanka maya maya maya wax caqabad oo imaan kara male ciidamada deegaanka ha hormaraan deegaanka iyagaa u dhashay hana la tayeeyo oo ha la tayeeyaan leeyahay tayadooda waxba ka dhiman kalsooni buuxdaana lagu qabi karaa waana ciidamo deegaan run ahaantii anigu aad baan u taageeraya caqabada dalka ka jirtaana waa shabaab ma jirto anigu hadda degmada aan ka ahay oo kale guddoomiyaha oo oo ku magacaabanahay weli aan maalintii dhaweydna aan tegey haddana aan banaan ka joogo weli waxaan leeyahay iyo degmooyinka ku xeeranba wax caqabada oo iga muuqanaya ma lehe dawladdu waxaan leeyahay ha tayayso ciidamada deegaanka ma arag xildhibaanadu hadda waxay ku sugan tahay jiida wexo anigana waa kula suganahay oo dhanka kale aan kaga suganahay hadda islama joogno laakiin isku jiidaan nahay ma aanan arag wax ka kayr soo socdo haddii ay tahay waxaa weeye kayr laakiin anigu hadda xagga lacagta waxaa iiga awood xagga tayeynta ayaan aan doorka saaraya xagga tayeynta ayaan dawladda kala hadlaya aagaga dagaalka ee militarigana ha la tayeeyo soomaaliya saraakiil dagaal oo caarahoo la yaqaanay leedahay ama janana ha aadaan ama hay-ado kale ha ku biiraano soomaaliya saraakiisheeda dagaalka oo la yaqaan aagagaa loosoo diro yaa lagu baabi'inin ciidamada yaan maaragtay waxba dhibaataa loo geysan wiille loo garaado wataa waa fiican yahay ma geesi uu noqon doonaa ma wuxuu noqon doonaa nin kale lama rabo rag la hubiyaa la rabaa sidii labadii sargaalo oo aan ceelbur wada galnoo kalaa in la keeno meesha guddoomiye cismaan barre adiga eh, aragti ahaan maadaama siyaasiyiinta deegaanka aad ka mid tahay wax badanna aad ka warqabtid eh, xaaladaha qabaa'ilka ay ku noolaayeen xilligii shabaabka iyo wixii ka horreeyba waxaan si gaara mar labaad u mahadcelinaa xildhibaanada sharafta leh oo iyadoo gabadha furunta hore ku sugan oo ay maxay ahayd rag kale oo xildhibaanahoo ay xamar iska joogaan runtii oo furmahaas aysan tagaynin xildhibaan faa'iisa mar labaadaan uu mahadcelinaa marka xigtaa horta nimanka argagixisada ah argagixisa in qofka ugu dambeeya la dila ma uu argagixisa ma tanaasusho inay diin haysan waxaa hadda kugu daliil ah dadka issoo dhiibaayo maxaa yeelay diin laskama soo dhiibo waa la galaa laakiin dadka ayaga inta kasoo baxa imaanaya dawladu kasoo biiraya waxaa dareemi kartaa dadkaas inay khalad lagu wado inay fahmeen tan kale argagixisadu waxay ka faa'iidaysatay dagaaladii sokeeya dalkii soomaaliya jamhuuriyaddii soomaaliya la odhan jiray markuu burburay dadkii colaadihii sokeeye iyo burburkii iyo muxuu ahaay kala qaybsanaantii qabaa'ilada ay ka faa'iidaysteen ayagoo markaas u muujinaya dadkaasi inay ugargaarayaan ay diinta islaamka ku maamulayaan laakiin hadda waa la fahmay dadkii waxay fahmeen waxa inaysan diin ahayn waxay fahmeen in horumar uusan jirin deegaanadii argagixisada ay muddada badan joogtay waxaad ogtahay inaysan ka jirin waxbarasho diineed iyo waxbarasho maadi inaysan ka jirin horumar kale wax kasta oo qof bulsho ah ama yacni bulsho meel degan ay u baahan tahay inay meesha ka jirin in dadka diintoodii la bedelay saas darteed marka dhibka waxaa garan kara dadka deegaanka ah ayaa mar kasta garan kara maxay aheedi waxa ay nimankaas ku sameynayeen marka waxaa aada muhiim u ah runtii in aada loo abaabulo dadka deegaanka dadkaas deegaankana runtii inta ay dagaal galayeen oo ay dadka macaawislooyda la yirahdo ay dagaal galayeen in laga taakuleeyo xaggaasi muxuu ahay rasaasta iyo waxyaabaha kale laga markii laga tago qof maalinna yacni hal dollar siirayo ma jirin muwaad waa dadka la dhihi karo muwaadiniinta waay mar waxaa laga yaabaa adi in laga adkaado marna aad adkaato ma aha ceeb ma aha aniga hadda deegaanada laga soo baxay wax ceeb uma arko ciidanka in lagu ceebeeyana ma aha dadka baraha bulshada ka qaylinayo war xumo tashiilkan waxaan leeyahay walaal adiga qorigaada soo qaaday furunta imaw istaraatiijiye kastana oo nimankaas meesha looga saari karana uu hogaaminayo madaxweynaha iyo saraakiisha iyo dhammaan madaxweyne goboleedyadaas iyo hirshabeelle iyo galmudug iyo yacni rag kaloo lahalmaale aad ay runtii imaansan yihiin marka waxaa la rabaa in aan iskaashano dadka in la yidhaahdo caws weynaa laga soo baxay hebelaa ku dhintay hebelaa lagu waayo waxaas waa khalad maxaa yeelay dagaal haddii la aado ama waa laga adkaana ama waa ku adkaanaya laakiin aakhir waxaan aaminsannahay in qof yacni diinta ilaahay ka been sheegay dadka yacni aad arkayso qof masaajidku dukanaya ku tooganaya albaabkiisa ama mixraabka dad dhacaya waxaad ogtihiin wixii ka dhacaya gobolka hiiraan dad yacni maato aha lagu baabi'iyey sideed baabuur ceelashiyaa laga dumiy wakti abaar ah maxay ahayd xoolaha laga yani laga gowracay marka dadka noocaas ah inay diin haysano ciddadu waa og tahay marka aniga waxaan leeyahay dowladda soomaaliya dadka macaawisleyda ah haddii wax u qoombeeyeen aaday u mahadsan yihiin awalba iskooda ay u diriraayeen ani marka waxaan leeyahay caqabada soomaaliya maanta ka jirta ee hortaagan dowladnimada soomaaliya waa shabaab caqabad kale oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa uma jirto marka waxaan ay soo jeedinayaa cid kasta oo weliba dadkan koonfurta degan ah ama magacyada hadda annaga aan ku hayrtanahay ay u badan yihiin waxaan soo jeedinayaa inay qof walba qorigooda qaataan waayo waa gumaysi diineed waayo ciddii maanta shabaab yacni arrinkeeda siyaasadayso waa cid aqbashay in nala gumaysto oo dadkeena la gumaysto waxaad og tahay xuseenow shabaab anagu diris meel aan ka nahay ma jirto ehelnimo nagama dhexayso qabiilnimo nagama dhexeeyo dawlad nagama dhexeyso dadka waxaa lagu xukumaa dawladnimo waxaa lagu xukumaa boqortooyo waxaa lagu xukumaa maxay ahayd qabiilnimo dadka ay isku xukumaan laakiin cid intaaba aan ahayn inay dalkaada iyo dadkaada yacni ku amar taaglayso de wax la qaadan kara maaha waxaanan au leeyahay waa mahadsan tahay guddoomiye barre xildhibaan faa'iza sida aad ka warqabto ciidankii dowladda waxay ka soo baxeen ceel dheer masagawaa budbud ceel buur galcad iyo wabxo iyo deegaano kaloo hoos yimaada deegaanka mar in ciidanka ay tagaan haddana markii dadkii shacabka ahaa ay soo dhaweeyaan haddana laga soo laabto kalsooni darre intee la-eg ay ku abuuri kartaa dadkii deegaanka deganaa
horta deegaanka dadkii deganaa hadday soo dhaweeyeen oo degaan meesha jooga ciidamada meesha kama bixi lahaan degaan meesha dad shacaba ma joogin waxaana keenay taas fududeeyey in la yiri marka hore dadkii deegaanada waa laga maarmay oo askar keligeed ay meesha joogto dadka deegaanka haddii uu dagaalka qayb ka yahay waxaa suurtagelinayaan dadka deegaanka oo waxaa jiro dad waalidiintooda ay meesha joogaan oo dhowr iyo toban sano meesha tegi karin waxaa jiro niman islaamahoodii inta kasoo tageen xataa nimankan qaar guursadeen dadka noocaasa oo dhibaatooyinka noocaasa dareemayo haddii dadka lagu daro wax yar haddii meeshaas ay joogaan dadku way soo laabanaya laakiin dadkii haddii ciidamo soomaaliya laakiin aysan hebel qofay dhigi karaan ku jirin daday yaqaanaan aana horkacaynin aysa aqooni loo geeyo ahaana dad labaatan sano maskixiyana loo gumaysanayo ay yihiin dadkan awood ahaanna loo haysto oo marka magaalooyinka laga bixinayana xoog looga bixiyo dadka xoogga uga bixiyana ay dhinacyada meelaha magaalada ay ku haystaan oo qoryo la hortaagan yihiin ma suurtoobayso dadka inay horta meesha si sahal ugu soo laabtaan tan kale ma ahan dagaalka in laga dhigo horta in magaalooyin loo socdo waxyaabaha dagaalka fashilinayo oo laga adkaalaya nimankan waxaa waaye ciidamadu waxay aadayeen magaalooyin magaalada marka la qabto nimankaa magaalo ewelba kuma jiraan waa jabhad duurka iska joogaan waa adkaysanayaan bil iyo laba bil markii la isdhigsan waa imahayaan qofka waxaa la rabaa marka magaalada laga qabtaa waa in ama iyadoo nool lasoo qabtay ama qofka inuu dhintay oo ama soo dhiibay ama la ogyaho cararo mehiblaayo aaday inta ka tegay laakiin qof inta gurigan kasoo usoo gasho kaa baxay oo guriga gashiisa taagan horta meelu aado ma jirin marka hore oo meeshay joogeen ciidamada dowladdana dad deegaanka yaqaano uma badneene waa iska ciidan dowladeed oo meesha dhalinyaraayoo tiro badan ahaayeen waxaa suurtagelisa marka marka ciidankii meel dhibaato ka dhacday inay kala cararaan waxaa suurtageliyay aqoon la-aanta meesha ay aqoonin laakiin dadka meesha horjoogayaasha ciidanka ka ah bay yihiin dadka deegaanka oo dadka deegaanka ahaa ay la socdaan waxaa suurtagal ahaa laheyd inay iscishtaan oo dadka deegaanka celiyaan marka mar kasta waxa keenaya dhibka waxa waaye in horta marka hore magaalooyinka keliya la aadayo iyadoo duurka iyo dhan nimanka joogaan ta labaad waxaa waaye meeshii la yiri dad deegaan looma baahan magaalada ciidankiisaa deganaa ciidankii haddii kii kuxiga baxo kan wuxuu isleey gadaala lagaaga imaana asna gadaalo baxa kii kale xagga jooga waa baxa wixii o dhan waa laga wada baxa marka dad horta niyad joogin oo meesha hore maba joogin laakiin xildhibaan faa'iza adinka deegaankii iyo dadkiiba matalayay in ciidan deegaanka aan aqoonin meesha la geeyo oo dadkii deegaanka ay ka maqan yihiin maxaa markii horeba ku hadla weyseenoo in dhibaato ay ka imaan karto arrintaa annaga markii hore waagi hore ayadoo dagaalka la wado oo dadka deegaanku ay dagaalada wadaan dowladda ayadaa horta wadanka dowlad u ah ayadaana amaawiirta dagaalka iskale waxaa loo bedel dagaalka in la yiri dadkii beenihi waxaas hore iska dhaafo ciidanka dowladda keligiisa asagaa wixii horeynayo okay waa lagu taageero waa la rabay markii beenihi ay qabtaanna dadku waa tegayeen oo dadka deegaanka siyaasi ahaado ama qofka kaloo jaanis ma heli kartaa ahaata way tegayeen laakiin dhiirashadii ay dadka soo dhiiranayeen oo meelaha magaalooyinka ka imaan lahaayeen waxoogaay waxaa dib hadda meelaha qaar waxaa jiro lix bilood toddoba bilood lahaaye haddana dadkii deegaanka si dhaksaa weli uguma soo laabanin waxaa yeelayo waxaa ku yaraa dadkii oo oo marka hore tegay waxay ahayn dad ciidan dowladeed oo isku dardarsanay ahaayeen laakiin dadkii ilmahoodii iyo dadkoodii ehelka ahaa iyo uma badneen marka waxaa rabaa adi hadda waxaa jirta su-aal tan ka horreysa oo aheeday in ciidamada macawisleyda ciidamada dowladda laga hormariyo horta laga hormariya dadkeeda waxay rabtaa jilci hadalka af soomaalidu margi waayo ciidamada dowladda waxa looga hormariyey ayagay dad u tahoo sahanay u yihiin maahane ciidanka dowladda macno male maaha ciidan wadankana haddaa maqlaysa wadan haddii aad sheeg maqashid waa ciidanka iyo calanka iyo carada dowladdaa ciidan lahayn maba shaqey karto marka ciidanka looma baahna lama dhihin ciidanka xooga waa loo baahan yahay dowladnimada soomaaliya waxay ku taagneed ciidan waaye ciidanka muhiim waaye kuwa macawisleyda haddii jaanis soo hel qofkii raban ciidano noqaa qofkii aan rabin marka dagaalku dhamaado hadduu doon meesha soo asaga u arko noloshiisa laakiin macnaha yaa sigin in la yiri ciidan dowladeed looma baaha ciidanka dowladda waa loo baahay in dadka degaanka waxay caawinayaan ay u yihiin miinabaarayaal ay sahanka u yihiin ay dhulka u kala yaqaanaan ay caawinayaan ciidanka dowladda marka horta saasa loo turjumo dagaalka shabaabka lagula jiro waxaa ka badan kan dadka soomaaliyeed afka iyo aragtiyaha iyo idaacadaha loo marsiyahayo beenta ciidamada meelaha kasoo baxayo boqol kiiba sagaashan waxay ku baxeen waa barbugaan oo aayadda looga baxay marka waxaa la rabaa waxa sida loo dhahayo horta markasta saameyn ku leeyihin ciidanka dawladda waa loo baahan yahay lagama maarmo wadan aan ciidan lahayna dawlad maaha laakiin dadka degaanku ayagay caawiyaal u yihiin intaas in loo fasiro waa arrinta waa waa mahadsan tahay xildhibaane guddoomiye barre ma ku muuqdaa hadalka xildhibaanada oo ah in ciidanka deegaanka la-aantood haddii meel laga howlgalo in mar walba uu fashil ama dib u dhac kala imaanayo ma ku muuqdaa
horta waa sax oo wax badan ayaa arrintaa ka jira maxaa yeelay nimanka khawaarijta ah dadka muddo badan ayay maskaxda ka haysteen dadka hadda ciidamada dhibka u geystay waxaa kamid dad oo deegaanka oo iyaga ay duufsadeen waayo argagaxsada maadaama ay dadka iyaga aada uka dalka ayagu aysan lahayn waa inay helaan dad deegaankaas u dhashay oy ku gabadaan oo juqda ay ku jiraan ay maxay ahayd ugu faa'iidaystaan oo waxaa dareemaysa hadda coos weyne markuu dhib ka dhacay odayaal deegaanka oo meesha ka hadlaahoo mayidku dulhadla ayaan arkayni marka haddii ciidan markaasi deegaan ah oo yacni la wato oo meesha qabtaan ma tagaayaan markee ehelkoodii aan meesha joogo dhulkoodii way ku dhasheen dadkoodii muxuu ahaay muddo badan ay kala maqnaayeen o argixisada kala yacni irdheysa ayaa meesha jooga marka waxaa marka fududaanaysa ciidanka hadda in meesha ay qabtaan in ciidan deegaan oo hudaysan ay meesha ay joogaan haddii marka si ay xildhibaan faa'iido sheegtay ay magaalooyinka waaweyn loo gudba nimankan waa nima jabhadda istraatiijiya dheer ay leeyihin inay aagaasi ku meeraystaan ay rabaan marka waxaa muhiim in si hadda dawladda tillaabta ay qaaday in tillaab tillaab loo qaado oo garba siman loo galo si aan geed hoostiis iyo goof iyo god aanan loogu tegin qofna uusan ugu gabanin mar kastana waxaa muhiim ah in aada loo abaabulo oo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan qeybaha bulshada ay yani ay aada maxaa ugu abaabulaan ay dawladda ay hormuud ka tahay dadkaas shacabka ah marka nin yacni dhul nabada laga soo qoray askari ah ama xamar laga qoray ama meel kale ka yimid oo deegaankiiba aan in muddo a tegin yacni ma garan karaba dadkiiba in nimankan dhibaatada ay sabeen waxaa kamid ah caruurtii yaroo iskuullada loogu talagalay iyo waxbarashada inay askareeyeen oo ay leeyihiin walaalka halkaas ka yimid ama xildhibaankaada ama guddoomiyahaada ama odaygaada waa gaal dadkia laga dhaadhiciyey marka inay dadkan ku imaanayo u imaanayo ay gaalo yihiin oo ciidamo kusoo duulay waad arkaysa odayaasha ka hadlaayay maxay aheeday idaacadaha oo dhahay oo daagaankaas hadda ay dagaal ka socda u badan waxay ku hadlayan waa dhegeysanaysa qofka qofka asaga u dhow ayaa warka maqlaa wax u sheegi kara marka ciidanka anagoo bogaadinaya oo dhahaya furmaha ay kasoo baxeen naana waxaan u arkaa istraatiijiya dagaal haddii ciidanka meel kasoo baxa inuu cirka soo duma ma aha marka dadka yacni ciidamada ku jidinaya barabagaanka ama teleefoonada u diraya ama reer hebelaynaya waxaan leeyahay qaranka soomaaliya yaana la xagaldaacin argagixisada dadka yaan loolagu qaban marka aniga waxaa aada muhiim u ah waxaa kaloo rabaa in ka jawaabo midda ah maxaa dadkii meeshii ay deganaayeen hadday ciidamada kasoo baxaan ciidamada xeelad walbaa looga soo bixi karaa marka dadkii laftoodii waxaan u baaqaynaa inay isdejiyaan oo aan berigii hore mugtahay ciidamada intay qabtaan ama ciidamadan yacni amison intay magaalo qabtaan ay habeenka soo guuri jireen hadda maadaama xeelad dagaal aagi looga guurguuraayo dadka deegaanada waa inay adkaystaan waa inay qoryahooda qaataan waa inay isdifaacaan tan kale waxaad arkaysaa argagixisada dhibkeeda in markii deegaankan la qaban rabo dadka ay ka qaxinayaan oo ilaa ka guur haddii kale ma guryaha waa idin gudayna
waa waa mahadsan tahay guddoomiye barre cornel nuur guutaale ciidanka meesha ay qabtaan haddii ay kasoo baxaan maxaa dhibaato ah ama maxay kalsooni darro intee la-eg ku abuuri kartaa dadkii ciidanka meeshay qabteen ku noolaa
adeer waxa iska cad wey horta taasi waxa hadda lagu daaha maahan dadka shacabka meesha ayagoo ku nool maba loogu tegayo horta nimankan afduubayaasha way iska afduubanayaan waxaan rabaa marka hore inaan horta xildhibaan raa'isu waa xildhibaanadii aniga imetelaysay qolaha shacabkii u metelaysay haddana wax ka bedelana ii tahay waa xildhibaanadaydii oo faa'iiday oo igula sugan diidda dagaalka iyada iyo xildhibaanada kale diidda dagaalka igula sugan horta waxaan u jeedinaya mahadcelin ballaaran intaa kabacdi xaqiiqda waxaa ka hadashay xildhibaan raa'isu sababtoo ah magaalaa la qabtay ciidamada xoogga dalku magaalada waa qaban karaan hadda cid laga qabanayaa iyadoo si jirin oo maaragtay dagaalada haddii yaryar hadday dhacaan ama dagaal xoog ba hala ahaado muu doono meelo magaala ka sugaysa hadday dhacaan magaalada cida lagu tegi maayo ciidamada deegaanka ayaa ka saari kara ceesha miyiga iyo meelaha ay ugula meeraysada ay ku wadaan kooxdan la yidhaahdo diinweerada anigu diinweeran u aqaanaaye kooxdaasina ee iyagu inay dagaalamaan oo face to face u dagaalamaan uma badna inay meeraystaan iyo qarax yaro meel dhigaan iyo waxaas wey shaqadood haddaba anigu hadalkaygu waxaan kusoo koobaya ha la tayeeyo ciidamada deegaanka ha la tayeeyo ciidamada xoogga dalkana maaragtay horeyaan uga hadlay saraakiisha dagaalka loo dirayo saraakiil dagaalo soomaaliya waa buuxdaa ha la xaqiijiyo anigu kuwa hadda ku jira ma dhaliilaayo oo horta ma dhaliilaayo saraakiisha hadda dagaalka ku jirta laakiin dee waa waxaan si guudan u leeyahay ha la tayeeyo oo oo oo maaragtay ha la hubiyo ayaa u leeyahay waxaan leeyahay marka shacabkana hadda raalli aad naga aadaano haddii aan shala ka tagnay haddana maanta waa dul joognaa meelna ugama dhaqaaqin midda kale ceelmuuraa laga baxaya jira ceelmuur daaya lagama bixin runta marka loo hadlo ceelmuur lagama bixin ceelmuur waxaa qabtay ciidan iyo saraakiil quality iyo geesinimo le amar dawlo ayaana maaragtay dib ugu soo guranay haddana weli gudaha degmada ceelmuuray ku jiraan ciidamadii kasoo baxay ama dhanka wibxaa uga jiraano ama dhanka oo uga jiraana baruujeed iyo galqoryaale iyo ceel la helay gudaha degmaday ku jiraan xildhibaanadan markeeda siinaya xildhibaane waxaa socdo abaabul iyo dhaqdhaqaaq aada u xoogan oo marka la fiiriyo ka baaxad weyn kuwii hore aan arki jirnay sidoo kale madaxweynihii ayaa waxa uu tegay furumaha dagaalka marka la fiiriyo sida hadda abaabulka uu u socdo maxaa laga filan karaa howlgallada gobolada dhexe deegaanada weli maaragtay gacanta al-shabaab ay ku jiraan
horta madaxweynaha jamhuuriyadda waa mahadsan yahay dagaalkaana asaga waa ka go-an taha horta maalinta uu madaxweynaha nimada loo doortay oonu ballan qaaday waana ku baaqay ilaa haddana waa asaga furumaha dagaalkuu joogo mar dhow samareeg uu tago iyo maruu eeshabaab tago iyo maruu maxaakamaado intaasna wuxuu u ogol leeyahay wuxuu aaminsan yahay caqabada soomaaliya inay al-shabaab tahay waxaana aaminsanahay aniga in laga guuleysanayo oo ilaahay idankiisa laga adkaanayo laakiin waxaa jiro caqabada iska jiro shaqo kastana caqabaday leedahay waxayaabaha layaab kale oo kamid a waxaa kamid a caqabadaha jiro sanadkii hore dagaalku markuu bilaabday waa joogaane haddana waa joogaa hadda maalin hore waxaa maqlayay dad ciidamo ama boolis ha ahaadaan oo nabad sugid ha ahaadaan hadda milatariga waxaa umaleeyaa taliyaha xooga oo cusub waa nin aada akhyaar u ah odaya waana ku mahadsan yahay sida wanaagsan horta uu hadda wax u wado waxaa jirtay in ciidamada ayagoo dagaalada jiro oo dagaaladii ay soo aadeen hadda maalin hore waxaa maqlayay xarar dheere miyaa wasil agteeda kuwa joogo kuwaan kuwa inta joogo waxaa laleeyahay karikoobaa jiro ilaa ilaa kaalaya haddii kale mishaar ma helaysi mishaar waxyaabaha caqabada ah oo jiro waxay kamid ah askari ama boliis ahaada ama wuxuu doona ama nabasubid ahaada wuxuu doona ahaadee cadowgii wadankan dhibaatada ku ahaa dagaalka jiro furinta jiro in la leeyahay tricoob a jiro haddii marka ilmo yaryar uu leeyahay guri kiraaw degan yahay loogu gooteeyo mushaarkii aan la helaynin haddaada imaanin waxaa maalinta waxaa arkaya inay toban baxayaan sideed shan baxaa xagga ka imaa xagga dhibaato ayadoo ku ah marka waxaan madaxweynaha meeshaan uga faa'iideysana oo rabaa inaan fariin uga diro horta dagaalka shabaabka inta laga adkaahayo taliyayaasha ciidamada nuucay doonaan ha ahaadaane inuu amar ku siiyo shabaab markii laga adkaado ah inta dhimatay iyo inta noola tirikooba tirikoobkan ay dagaalka ku fashilihayaan inay joojiyaan horta ayaga dhaftirkooda oy leeyihiin ciidamada aagga ku jiray waa heber waa la tirikooba daaimaawes mushaarka lagaa joojiyaa haddii kale oy ay ogaadaan inuu madaxweynuhu og yahay inay dagaalka caqabad ku yihiin ooy dagaalka ragaadinayaan dagaalo wadankan ku jiraa dagaalkaas waxaan ahayn cidda ka shaqeyhayso dhan dagaalkay ka shaqehe ma noolaa karno dad maxaabiisaana ama madax a ahaano ama shacab a ahaano ilmaheena ha ahaadaano iskoolada iyagoo aada bielka baabuurta ku qarxayaan aa la qarxiyaa islaamaha suuqa joogo waa la qarxiyaa cid soomaaliya maanta dhihi karto aniga xora ahay oo qarax inaan ka badbaadayo aan waxaan u haystaa saxiix ma jirto ama canshuurha laga qaado ama ha loo iliguduudiyo mid kasta haddana wuxuu ku qasbayaa dil toogasha qarax ah oo laleeyahay adil guma dan lahayn aa lagu dhaho oo kudhibaha lagu qarxeya marka waxaa loo baahaya dagaalka intuu ka dhamaahayo cid kasta oo loo arka dagaalkan wixii caqabad ku ah inay wado in loo arka in ayada laftirkeeda dadka lala dagaalayo ay lamid tahay waa waa mahadsan tahay guddoomiye barre adiga haye midda hadda xildhibaanad ka hasho ciidamada ah nidaam horta ciidan waa loo baahan yahay in askariga meeshuu jiro oo dagaalka ku jira horta in la ogaadaa ayaa waa fiican tahay in marka askarta taliyaal ay leedahay taliyaashooda ayaa dagaalka kala bedela horta taas aniga waxaan leeyahay nidaamka dawliga in loo maro waayo laakiin wixii khalkhal amniga ama la dagaalanka khawaarijku keeni kara ah laga hortaga madaxweynuhu runtii tegitaankiisa uu tegay galmudug dhuusamareeb wax badan bay ka taraysaa maxaa yeele waa ninkii yacni dalka ugu sarreeyey yan cid asaga ka dambayso kale ma laha marka taas waxaad ka taraysaa dadka inay dhiiri geliso beelihii hataa wax kala tabanayo asaga ugu dambeeyo sidoo kale hirshabeelle gobolka hiiraan oo yimid degmada muxaas dadkaas waxay mudihiin runtii aada iyo aad waxay mudihiin wax gaar ah maxaa yeele waa dadkii ay cidna caawinaynin shabaab in la darir karo oo shabaab laga adkaan karo waa dadkii yani xaqiijiye waay marka madaxweynuhu dadkaas inuu si gaar ah wax gaar ah oo runtii u taro ama yani gabalgeesyaad gaar inasay aada umudihiin dadkaas sidoo kale waxaan rabaa si ay khawaarijta looga adkaado talo kalaan rabaa inuu madaxweynaha iyo dhammaan taliyaasha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed aan siiyo waa in aadad badan la furaa oo si aysan isugu soo gurmayn khawaarijta hadda aagga yani wallan weyn ama galbeedka hirshabeelle ama hiiraan dheh xildhibaan daahir jeesaw ayaa hadda wuxuu ka bilaabay aagga wallan weyn dagaal habeen hore waxaa lagu gubay ilaa tobankiiba halkaas ayaa dagaal fara badan uu ku qabsaday ilaa muddo bil uu dagaal ka wadaa runtii runtii in la caawiyay dawladda aagaasi maadaama midkaas uu istaraatiiji uu yahay shabaabkana ay xoogooda joogaan maalin xabanayrido in xildhibaankaas hadda dagaalkaas horudka la caawiya waa soo jeedinaya aagaas in dagaal laga qabana runtii aadan yani madaxweynaha wuu soo jeedinayaa si aan nimankaas u helin taakulayn iyo isku gurmasho aysan u helin waxaan anigu waxaan anigu aaminsanahay waxaan anigu aaminsanahay dhulkan hadda deegaanka ama eriga ceerbuur ama galmudug iyo muxuu ahaa hirshabeelle ay ay yani diri ka yihiin haddii laga soo saara shabaab inuu culayskooda yaraanana aadaan aaminsanahay iyo dhulkan galbeed hirshabeelle hadda uu ka dagaalamaayo xildhibaan jaasaw walnaweyn ilaa hirshabeelle galbeedkeeda marka kelimadaada gabagabada ah waktiga aada u yaryahay bal noo soo koob waxaan leeyahay anigu hadalkaygu waa iska kooban yahay si rasmiya dawladdu dagaalka waxaa muhiimad gaara u leh ciidamada deegaanka deegaanka hadda annagu aan joognana sida ay sheegtay xildhibaana faa'iso xumaanti caqabad oo xagga sida aad og tahay dadkii deegaanka mimana haysa waa duuban yihiin caqabad baa naga haysata ciidamada dib looga yeerayo naga ciidamada ka tirsanoo soo wadanay oo waxaa jira oo oo dibadda ka soo galay iyo shaqaalo kaloo dawladeed intaba sababtoo ah deegaankii ciidankiisii iyo dadkiisii nimani u xeraysan yihiin oo weli ma aanan gudagelin hadnala ka daayo caqabadaas waa leeyahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qayb galay xildhibaanad faa'iise maxamed jayte guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed iyo guddoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib kaga kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo